wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda soomaaliya ayaa dib u eegis muddada dhexe ee qorshaha hay-adda cunnada adduunka w f b marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ee soomaaliya oo lagu salaynayo qorshaha horumarinta qaranka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda ee wadashaqayntu kala dhexayso hay-adan kulankan waxaa lagu soo bandhigay waxaa ka qabsoomay qorshaha i c s b iyo weliba qorshaha cusub ee ee hay-adda cunnada adduunka w f b soomaaliya iyo qorshaha kaga aadan soomaaliya sidoo kalena waxaa laysla eegay caqabadihii ka dhashay qorshe howleedkii sanadaha iyo sida looga faa'iidaysan lahaa casharadii laga bartay inta lagu guda jiray hirgelinta shaqooyinkii muhiimka ahaa ee hay-adda cunnada adduunka w f b soomaaliya agaasimaha kormeerka iyo weliba qiimeynta wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdiraxiin ibraahim muudey ayaa waxa uu sheegay in caqabadaha sanadkii hore ay aad u badnaayeen sida cudurka coronaviruska balse waxaan rajaynaynaa sanadkan howlaha sida ugu wanaagsan in dalkeenna sida ay yihiin in ay markaa u fulaan sida ku cad qorshaha horumarinta qaranka soomaaliya sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabduqaadir maxamed aadan ayaa sheegay in hay-adaha kala duwan ee dowladda u jeedinayaan in ay hubiyaan wixii ka qabsoomay qorshaha ku meelgaarka ah islamarkaana taladooda ku biiriyaan istaraatiijiyadda iyada oo mudnaan markaa la siinayo qorshaha horumarinta qaranka oo ahmiyad weyn u leh dalkeena soomaaliya wadatashigan waxa uu markaasi horey sida oo kale uga dhacay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka iyada oo ujeedkiisana uu yahay si loo xaqiijiyo howlaha ay wado hay-adda cunnada adduunka ee w f b